isticmaalka moobilada ayaa saameyn weyn ku yeelatay kumanaan arday soomaaliyeed oo wax ka barata dugsiyada dalka waxaana inta badan dhacday inay ardaydu ay ku mashquulaan moobilka iyagoo isticmaalayo baraha bulshada sida aalada tigtoga facebook snapchat iyo kuwo kaloo badan haddaba si loo helo arday tayeysan una yaraado caqabadaha lagala kulmo telefoonka ayaa waxa awaamir ka soo saareen maamulka iskuulka imaamu shaafici iyagoona baaq dheer ardayda u diray inaan gudaha lala soo geli karin aaladda ama moobilka isticmaalkiisa dhanka kale iyaguna waxay sidoo kale fariinta baaqa ay ku dareen in iskuulka laftiisa aanan galaaska la fadhiisan karin shayga loo yaqaano indhashareerka oo inta badan ay isticmaalaan dumarka soomaaliyeed fariin u diraynaa dhammaan ardada dugsiga in aan la ogoleen wax la yidhaahdo moobeel aan fasalka dhexdiisa lagu qaadan karin loogu shidan karin moobeel fasalka dhexdiisa waxaa kaloontoo ka reeban indhashareerka waayo ardayga fasalka fadhiyo waa in la ogaado inuu yahay ardaygii fasalkaah in kaleenta haddii wejigiisa oo dadan yahay macallinka ma ogaan karaa maya indhashareer forse darteed waan joojinay ka dugsi ahaan moobeelna fasal maba ma lagu arki kara ardayga waa inuu gurigiisa ku haysta moobeelka hadduu ilahay raalli ka nool wax kale uma aanu joojin xumaan iyo ka maleynay laakiin inaan ogaano ardaygaas inuu ardaygani yahay ardaygaas inuu ardayga dembiga gala yahay ardaygaas inuu arday fiican yahay inaan kala baranaa aniga ka waji ahaan ayaan u joojinaynaa maayan cudur kale ay qabaan ma laha ardaygan inta uuna soo gelin ganjeelka hore ee albaabka waa inuu indhashareerkiisa u soo furtaa kadib hadduu rab waa qaadan karaa bannaankiisa ku haysan karaa annaga kama hor joogsanayno ilahay idin